dalka koonfur afrika waxaa ka dhacay dhowr isbuuc lasoo dhaafay afduub loo geysanayo dhowr qof oo soomaaliya kii ugu dambeeyey waxa uu ahaa afduub loo geystay macalin cabdulaahi xasan maxamuud oo ciidamada biliiska ay soo badbaadiyeen iyadoo sidoo kale lasoo xiray rag lagu eedanayo inay afduubka qayb ka ahaayeen bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada johannesburg ayaa banaanbax ashtaka ah oo arrintaasi ay kaga soo horjeedaan ka sameeyey magaaladaasi shalay saare cabdixamed ayaa waxa ay haddaba la xiriirtay axmed maxamed sheekh xuseen oo ka mid a dadkii dibadbaxaasi ka qayb galay waxaana ay ugu horreyn weydiisay falalkii ugu dambeeyey ee afduubka
bismillaah falalka u dambeeyey hadda dabcan dhacay waxay ka dhaceen magaalada cape town gaar ahaan xaafadda soomaalidu u badan yihiin oo lagu magacaabo belville waxayna ku dhaceen macalin ka mida macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada ku yaala
waa gartay sidee ayuu falkaasi u dhacay afduubka
runtii dee wax laga argagaxa oo aan wanaagsanayn weeye maalin maalmaha ka mida macalinku isaga oo xilli goobtii waxbarashada uu dadka ugu dhigayay u socda oo ay goorbarkana tahay ayaa niman madow ah oo dadkan waddanka dega ah oo baabuur baabuur wata oo qoryo ku hubaysan oo uusan iska arkaynin ama iska dhaadaynin ayaa gadaal kaga yimid dabeedna si labadiblaa bay u qabteen macalinka wayna ka xoog bateen ilaa afar bay ahaayeen sida laloo sheegay xoog ayayna gaari ku geliyeen sidaas ayay kula tegeen macalinkii indhahana waa ka duubeen meeluu aaday ma uusan garanaynin muddadii u maqnaana indhaha inta badan way ka duubnaayeen sida uu noo sheegay
kadib maxaa dhacay
kadib waxaa dhacay qeyladhaan badan baa dhacday dadku dad muslimiina weeye qur-aan akhris baa la galay allabari baa la galay masaajida laga habaartamay wixii dadaalaha la samayn karaya iclaamka iyo booliiska iyo lala xiriiri karay baa lala xiriiray informationka la gudbiyey ilaahay subxaana watacaala fadligiisa waxaa dhacday in booliska south africa ay ku guulaystaan inay helaan goobtii lagu hayey macalinka lagana soo qabtay goobtii isagoo macalinku sii jeeda sida uu ku warbixiyey laga yaabo inaad social media ku aragteen madaxuna u duuban yahay nimankii haysteena ayna u ogoleen inuu dhinacna eego in uun gurigii lasoo garaacay oo lasoo galay uu ka war helay kadibna sidaa lagu soo qabtay macalinkii iyo dad lagu sheegay inay ahaayeen dadkii afduubay waa gartay marka falkan ma kii ugu horreeyo dhaco ayuu noqday maya falkan runtii kii u horreeyey ma aha waxaan leeyahay kolley ka baryeynaa inuu noqdo kii u dambeeyey insha allah laakiin falal ka horreeya baa jiray oo ka horreeyey isaga waktiyana ay u dhexeeyeen kolley social mediahana dadka in badan lagu faafiyey laga yaabo oo ciddii la socotay ay ku aragtay maxay tahay waxa dhiiri gelinaya in falalka noocan oo kaleeta ah afduubka uu ka dhaco waddanka haatan ayadoo awal ay ka jirta burcadka hubaysan iyo dilalka hadda wuxuu ugu dambeeyay xataa dil ayaa dhacay wiigan gudihiisa marka tan maxaa sabab u ah dabcan ha arrintaa waxaa qayb ka ah faqriga waxaa kale oo qayb ka ah weyn weliba iyaduna qaanuunka waddanka lagu dhaqo oo aad moodo in uu yahay qaanuunka reer galbeedka oo dhulka adduunyada yidhahda waanu hormarnay iyo siday u dhaqmaan oo systemkan looyarada qofkii maanta la qabto afar labaatan saac gudahood waxaa shardiga in maxkamad la keeno wuxuu xaq u leeyahay bayl iyo in magaranaysaa damaan lagu soo daayo arrintaas iyada ahi keliya waxay kaga xidhan tahay qofka in la soo daayo xataa haddii uu faldembeed isagoo gacanta kula jira dil a la qabto in adress uu leeyahay la yaqaano inuusan horey faldembiyeed u samaynin iyo in maxaa la yidhaahdaa arrin kaloo shardi hadda madaxay ka baxday oo iga maqan wax noocaasoo kaleo aad u sahlan ayaa waxay u sahli karaan inuu isla berriba bannaanka yimaado arrintaa iyada waxaa marka ka dhalatay qaanuunkii waddanka laga dhaqeeyey oo ah lagu dhaqeeyey oo kii reer galbeedka iyo meeshii oo afrika ah oo dadkii gaajada faraha badan ay haysato iyo dhibaatadaas waxaa kaloo soo raaca hubka oo si sharci ah la ogol yahay in looga soo gato dukaamada oo sida meelaha badan oo adduunka ka mid a ka jirta waxaa kaloo aad iyo aad iyaduna intaan gadashaba la gaadhin weli dagaalkay dadkani kusoo jireen kii bay xoroobeen sidaad la socoto waxaa weli gacantooda ku jira hubkii oo aan ka dhammaanin marka dadkii oo hubaysan dadkii oo gaajaysan dadkii oo magaranaysaa muxuu ahaa qaanuunkii meesha ka jiray uusan qaanuun xakamaynaya ahayn oo booliiskii uuna boolisku xaq u lahaynba inuu wax dhiba u geysto qofkii tuuga ahaa maxkamaddii oo berri soo daynaysa intaasoo dhanba waxaa ka dhalanaysa in faldembeedyadu ay bataan waa gartay bal dhinaca kale markaad fiiriso waddanka koonfur afrika aad waxay dhibaatada ugu badani soomaalida saameysa ay ahayd dilalka iyo dhaca bal haatan maalmihii ugu dambeysay xaaladda dilalka iyo dhibaatooyinkaasi xaggey ku dambeeyeen sidee taha haatan bismillaah weli waa jiraan arrimihii dilalka waana runtii marka koowaad waxaa la odhan karaa si loo ogaado wax soomaalida gaar ku ah ma aha laakiin de annaga inta badan wixii annaga nagu dhacaana danqaya dad tabar darana qaxooti aan nahay oo cadadkoodu yar yahay laakiin faldambiyeedyada dilalka iyo waddanka aad bay uga dhacaan falkii u dambeeya nagu dhacay wuxuu ka dhacay magaaladan cape town xaafad layidhaha bilhaa in dhalinyaro ah oo dhowr iyo soddon jir ah oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdullaahi cabdiraxmaan cali ayuu ahaa ninkii habeen saddexaad lagu dilay xaafaddiisa dukaankiisa isagoo jooga dilalka marka way kala duwan yihiin qaar waxay la socdaan dhac oo hantida meesha taallaa loo jeedaa oo tuugani uu raadinayaa qaarkoodna ma garanayno waxa ka dambeeya ee waxaa dhacda qofkii oo shaqaysanaya intii loo yimaado oo shan xabadood lagu dhuftay in sidaa looga tago marka dilalku waddanka waa ku faafsan yihiin dhibaato soomaali gaarku a maaha laakiin waa dhibaato guud oo annaga si gaara noo danaqda maadaama oo nahay dad tabar daran meelaha aan ka shaqaysanana ay yihiin meelo ka fog xataas marar badan meelihii dowladdu ay sida rasmiga uga howlgelaysa kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed sheekh xuseen oo ka mid a dadka cabanaya afduubka loo geysta soomaalida ku dhaqan waddanka koonfur africa waxaana uu warramayey wariyaha v o a zaare cabdi axmed